barnaamijka dhallinyarada maanta
wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha abriil waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mida nin dhallinyaro ah oo wax ku soo bartay dalka shiinaha ee dalka dib ugu soo laabtay oo ka sheekaynaya sheekooyinkii uu kala kulmay dalkaasi dadku ma aaminayaan inaan jiniis ku hadlo mama aamini karaanba qofku haddaad tiraa jiniis ku hadal wuxuu iska dhahaya hadeer matalan oo kale qof baa yimid saaxiibkan kasuu yidhi junjan jin jun junjan saaxiib miyaana jiniis ku hadlayn buu yidhi marka waxaan ku yidhi luuqadda jiniiska ahi sidaas ma aha sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro isu abaabushay in ay door ka cayaaraan gurmadka abaaraha ilaa lix booydada kale maalintii aan joogno kale baa horta meelihii laga jubay waana qiyaasi kartaa afar kun oo qoys marka hadda aan soo yareeyo aan soo yareeyo iyo lix booydood oo foosta oo la shubay runtii maaha wax ku filnaa dhinaca barnaamijka heesahaan idinku haynana kama marna maanta
shimaale axmed shimaale
iibataal wuu yidhi iibataal anmaa adiga kirkaa mudan waa sheeko dheer qaybta danbaan ku dhegaysan doonaa ismaaciil ow sheekooyinkaasi iyo heestaasi baa dhegaystayaashu waxay ku maqli doonaan inta barnaamijkan uu socdo
haddii aan wararka caalamka ku horreynona maxkamad ku taallaa dalka jabaan ayaa diiday go'aan ay maxkamadda hoose ku oggolaatay in dib loo shaqogeliyo laba warshadood oo hubka nukliyeerka ah dhammaan waxaa la xidhay warshadihii hubka nukliyeerka ee dalka jabaan wixii ka dambeeyey markii dhulgariirku ka dhacay dalkaas sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka masiibadan ayaa ahayd tii ugu xumayd ee dhinaca hubka nukliyeerka ee dunida soo marta tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii
midooda yurub ayaa lagu wadaa in uu arbacadan maanta ah ku dhawaaqo qoraal uu ku qeexayo ugu yaraan laba siyaasadood oo la kala doorto oo wax lagaga qabanayo qulqulka muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan xuduudaha yurub dhexdeeda ah warbaahinta ayaa sheegaysa in mas-uuliyiinta midooda yurub ee magaalada bruselis ay shaaca ka qaadi doonaan soo jeedinta lagu nidaaminayo shuruucda magangelyadoonka ee yurub iyo waxyaabo kale oo la soo jeediyey oo uun lagu hagaajinayo qorshaha hadda jira ee loo yaqaano sharciga dublin
duhur wanaagsan idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa barnaamijkii dhallinyarada maanta caashay waxaa jira dhallinyaradu markay dalka joogto meelo kala duwan baa waxbarasho loo tagaa aad iyo aad waa intaas waa lagu taamaa heen waxaa jira dadkuna meelo aanay arkin ha oo haddana ay sheekooyinka haystaan waa garta waxaa ka mid a dalka shiinaha baryahan dambe laakiin aad baa loo tegay ismaaciil sooma shiinaha wax lagu soo baranayay aad baa loo tagaa laakiin qoysaska soomaalidu iyaga oo aan tegin baa laga yaaba sheekooyin aad u badan inay ka hayaan oo kuwa kuwana ay run yihiin kuwana ay been yihiin waa la isku dhafaa intaas marka wiilasha hadda tusaale ahaan ardayda waxbarashada u aadaa Ha.
qaar badan oo ka mid waxay ka sheekeeyaan Ha.
marka ay go'aansadaan in ay dalkaas aadaan Ha, caqabada koowaad ay la kulmaan inay tahay qoyskii waa gartay sida ay qoyska ugu sheegi lahaayeen shiinahan u socdaa shiinahan aadaya wax ku soo baranay Hay, marka waxa ugu horeeya kusoo dhaca waxa laga yaabaa inay tahay war sidee af- eh, dadka shiinayska loo afgartaa uma haystaan eh, luuqadda shiinaha inay ka mid tahay luuqadahan faraha badan le lagu hadlo laakiinaas eh, ma- malaha aysan welina soo gaarin annaga dhinaceenna weliba luuqada dadka ugu badan dunida ku hadlaan hay way leeyihin hal bilyan iyo badh waa dad tiro badan ah, aad u tira badan marka waxay waxay ka sheekeynayaan marka dhallinyaradan oo kale qaarkood waxay marka waalidiintiiba halka caqabad kala kulmaan markay meesha tagaana ha noloshii iyo waxbarashadii iyo dhaqanadii iyo waxaa laga yaaba iyaguna dhaqano aada uga duwan dunida kale inay leeyihiin inay leeyihiin marka een, dhow- ar- arday ka soo laabtay oo dalkaa wax ku soo barto cabdicasiis cawil faarax la yidhaahdo oo haatan laascaanood ku sugan ha ayaa wariyaha v o a magaalada laascaanood wuxuu uga warramaya waxyaabihii uu qaar ka mid a oo welibana aada u koobanoo uu kusoo arkay weliba markii uu soo laabtay xataa gudaheeda markuu soo laabtay markaa bal aynu waraysigaasi dhegaysano dhalinyaro badan ayaa ka tagtay magaalada laascanood kuwaasoo waxbarasho u raadsada meelo kala duwan qaarkood waxay aadaan wadanka china Ah, mid ka mid a dhalinyaradaasi ayaa waxa uu kusoo noqday gudaha magaalada laascanood magacaygu waa cabdicasiis cawil faarax een, waxaan ahay reer laasaanood waxaan tegay china labada kun iyo tobankii waxbarashaan u tegay waxaan soo qaatay cilmiga een, injineeriyadda dhismaha civil engineerinka loo yaqaano een, ugu dambeynna waxaan kusoo noqday magaaladeedii Een, runtii marka dadku ay china maqlaan nin dhalinyaraana waa tahay waxyaabo badan baa maskaxdooda kusoo dhacaysa horta dadka een, china marka la dhaho waxyaalo badan baa qofka niyadiisa kusoo dhacaya Een, anigu china intaanan tegin baa waxyaalo badan igala kulmeen tegitaankeeda waayo faamiligayga baaba ila yaabay oo igu yiri ma jeynaad aadaysaa oo laga dhaadhicin kari waayey adeerada iyo aabbahay iyo walaalahay Een, waxyaalaha iyana igala kulmay waxaa kamid ah intaanan jeyna jegin qofkii igu wanaagsanaya adduunka aanu ka wada soconay haddana aanu ku kala tagnay arrintaas Een, finally china markaan tegay waxaa igu yaabka badnayd een, oo aan arko dee waxay noqotay cuntadii iyo een, luqadii iyo cimiladii oo aan marnaba fadhiino marna kuleyla marna qabowa marka een, waa dhul marna hanfiya marna kuleyla laakiin waxaad dareemaysaa inuu tahay dadka sidaasi haddana ay gaadheen horumar la taaban karo oo adduunkuna maanta uu u dareensan yahay Een, ka waran marka china la tago oo kale een, wax aadan arki jirin aada la yaabto xagga cunnada leh oo d- markaad laascanood ka tagtay oo aad china tagtay
Een, waa runta cabdikariino waxyaalaha een, s- dee dadkaasi way ka duwan yihiin adduunka o dhan waa waa class gaara marka waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid ahayd markaan een, beijing ka degay een, nin saaxiibkay cali xasan la yidhaahdo baa igu soo dhaweeyey deetana een, maqaayadii ugu horreysay aan tagay een, ayaan dabcay inaan cunto ka cuno deetana ninkii wuxuu diiy maxaad cunaysaa maase waxaan ku idhi een, hilib iyo hilib iyo waxaad ii keentaa iyo iyo bariis sidii dee soomaalida caadada u ahayd deetana hilibkii iyo bariiskii baa la ii dalbay hilib yar oo tusbax aad moodid oo ku jira beriya lagu taxay buu ii dalbay Een, markii lai keenay dee waxaan u bartay nin waslad weyn iyo inuu cunay hal mar ayaan diirtay bahashi yarayd deetana waxaan isiri niyadeeda waxaa ku jirtay marka wadanku waa wadan horumaray oo een, waxaani waa waa ku sii sug marka een, haddaa dee muddo fadhiyay baan ku- ninkii saaxiibkees kula hadlay waxaan ku uri, war dee hilibkii niyo maxay leeyihiin nimanka miyaynu iskaga tagnaa su igu yidhi soo adiga cunay markaas markaasaan intaad qoslay baan di- iimaankayga dib u liqay baan ku uri war bal bariiskayga igu rid een, een, safaari iga dhigaan hoteelkayga iskala tageen Een, waxaa ila yaabka badneyd markaas een, haddana aan arkayay dadkaas luuqaday ku hadlayaan inay iska ahayd qumqam iyo junja iyo sida hadda markaan halka imi dadku ma aaminayaan inaan jiniis ku hadlo maba aamini karaanba qofku haddaad tiraa jiniis ku hadlo Een, wuxuu iska dhahaya hadeer matalan oo kale qof baa yini saaxiibkii markaasuu yidhi junja jin jun junja saaxiib miyaana jiniis ku hadleen buu yidhi marka waxaan ku yidhi een, luuqadda jiniiska ahi sidaas ma aha laakiin inagu markaanu naqaano waxay noo tahay dee luuqad macaan oo aan la yaab lahayn marka luuqadda markaad baratid lama yaabaysid waxay noqonaysaa waxaad baratay oo luuqada aad fahmaysid markaad intaad weliba afkoodii ku raadsid aad ku tiraahid ma waxaa dhibaato ah oo jira shinisku markaa waxay leeyihiin kelmada ay ku caan yihiin oo markay yaabaan bay dhahaan waka nigamaya marka macnaheedu waxa weeyaan m- waa surprise oo kale waa ay qaadan waayeen oo kale waa dad aada u wanaagsan ilaa iminka intaan hadda halka joogo saaxiibtada jiniska waxaa laga yaabaa inaan anigu aanan xidhiidhin laakiin markastoo ay subaxdii ay soo kacaan bahal yaro wijaadka layahay ay ku wada sheekaystaan Een, waxay kuso darayaan fariin weliba dadka soomaalida waxay ku jiraan dadka luuqada aada ku barta Een, markaas dadka magacyada loo bixinayo jiniska waxay ku oranayaan guleer baa la tuuraa deetana qalalalacdaas baa loo bixiyaa marka een, macnuhu saas ma aha sida soomaalida oo kale magacyaday uleeyihiin bay uleeyihiin magacyo soo jireenay leeyihiin Een, lee iyo jan iyo waxaasoo dhan waa magacyo soomaali jinis ku leeyihiin oo caana
waan garta kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis cawil faarax oo dee dalka shiina kasoo maxaa kaaga baxaasha waxaan maqli jiray waayo aragga weydii wax walboodan aqoonoo jaahil ka tahay cadowaad u tahay marka wuxuu yidhi waxyaabahan u qiray ama aan ku raacay waxaa ka mid ah waxaan ka haysanaa dadka soomaalida oo dhan in afka shiinaha uu yahay af sidii la doon loogu hadla jijaajo haddaad tiraahdo lagu qaadanaya inaad afkii ku hadashay laakiin waxaa laga yaabaa in ayagana dhinacooda kale markay kaaga maqlaan inay u haystaan ayagana shimbiro geed saarno oo ciyaaya
oo kale markaa laascaanood yimi qaar unba yimaado yidhahdo yuu yiya miyaan ku hadlay afshiinaysa waxaa la rabaa in mar- markaasi goobjoog looga dhigo dadka shiinaha oo la yidhahdo bal adinkuna is afgarta marka nabi allow nimbe afkii kugu ammaan qowlaba waliba keedaa la fiican ama oo la wanaagsan aad iyo aad kaasi waxaa cabdicasiis cawil faarax oo magaalada laascaanood ugu warramayay wariyaha v o a cabdikariin olol
mar kale duhur wanaagsan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana duhurnimo arbaco ah bisha abriilna ay tahay lix sanadka laba kun lix iyo toban xilligan ismaaciilow sidaad ka warqabtaba waxaa meelo badan oo dhulka soomaalida degta ka jira abaare baahsan taas oo gurmad loo fidinayo meelaha qaarkood oo dad badan ay hadda ku baraarugeen haddaba dhallinyaro ku nool gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa waxay isu abaabuleen inay door ka qaataan gurmadka abaaraha bal intii ay kari karaan dhallinyaradaasi iyo hawsha ay hayaan waxaa magaalada gaalkacyo waa wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uu warbixintan ku eegaya dhallinyaradan oo u istaagtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmad loogu jiro dad ay saamaysay abaarta ayaa markii ugu horreysay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ka bilaabay gurmad biyo dhaamin ah liibaan maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada deeqaha biyaha gaarsiisay dadka iyo dunyada la daaladhacaya abaarta ayaa ka warramaya kaalinta dhallinyaradu ay ugu jiraan gurmadka dadkooda waxyaabaha meesha la geeyey een, ururkan dhalinyarada kale ee, runtii anaga de biyaha shubno markaan si u fiirno biyaha dala shubay adugu ilaa lix booydadoo kale maalintii aan joogno kale een, baa horta meelihii laga shubay Een, waana qiyaasi kartaa afar kun oo qoys marka hadda aan soo yareeyo aan soo yareeyo iyo lix booydood oo fuusta oo la shubay runtii maaha wax ku filna waxaa igu yabadnayd baraag ka mid ahayd meelaha ka xandhaala ka sokeysa oo kale oo dadku ay kusoo barakaceen baa waxaa lagu shubay saddex booydood baa lagu shubay anagoo joogna afar saac markay ahayd runtii xoolihii dhoomna waa ka dareereen waxayna yidhaahdeen war haddii meesha saddex biyaa ku shubaysaa maxaa ummadda meesha ugu soo lugeyseen dadkii haba markay maqlaan xaggaasaa biyo kale lagu shubaya xooluhu waa guuray haba baraad kale la-aada neefkiiyo sifaac uga bixin waa leeyahay biyo waa go-een hay baraag kale aad waxaa laga yaabaa baraagta kale oo lagu shubayo inay isku jiraan ilaa iyo qiyaas ahaan toban kilomitr ay kor isku jiraan neefku marka biyo waa kasii baxayaanba dadkii runtii een, biyihii ay cabahayeen waa iska daayeen cuntadii wixii loo karin waa la iska daayay xoolihii baa meelaha aan waxaa ku arkaysa ayagoo aada u babaqtinaya oo dhibaatada xoolaha ka muuqata baa arkaysa runtii anagu waxaan kusoo aragnay meeshaasi waxyaaba aada iyo aada u murugo badan maryan sheekh oo ka mid ahayd dhallinyaradii gurmad ka samaysay ayaa ka warramaysa dareenka ay ku soo arkeen deegaanadii ay biyaha gaarsiiyeen waxaan tagnay dadkii soo barakacay meesha ay kusoo barakaceen ka xandhaale iyo dacdheer baa laga soo barakacay dadki waxay usoo barakaceen galansoor aageeda mircawleed meel la yirahdo ceel mudaan een, laama dheere marka meelahaas waxaan kusoo aragnay walaahi dhibaato laga tiiraanyoodo qofkii islaamho damqanaya uu ka tiiraanyoodo waxaan soo aragnay een, hooyo dhibaataysan aabbo dhibaataysan ilmo dhibaataysan een, biyo dhaamisaa ka socday oo dhalinyaro magaalada joogta ay is abaabuleen annaguna aan kaabeynay marka barkad aan dul taagnayn marka saddex biloor oo biyaha lagu shubay annagoo taaganay barkadii dhammaadeen biyihii ilmihii oo ooynaya hooyadii oo aan caagadii weli biyo loogu shubin xoolihii iyo dadkii ulaa lagu kala celinaya ilaa dad ooman iyo xoolo ooman waa garanaysaa gacmaha la kala hayaa dadkii waxaa laleeyahay biyaha waa loo teelaynhayaa hala sugo ilaa sh- toban kilomitreed dadku feel kusoo jiraan oo soo socdaan marka dhibaato qofkii islaami ka tiiraanyooda meeshaas kusoo aragnay Een, maanta qofkii wax sadaqaysanaya ama wax u qaban kara qof bili-aadan oo islaam hoo nafhayso dadkaasi wax u qabanaya liibaan ayaa sheegaya in dhallinyaradu ay ganacsato ka heleen dhaqaale ay biyaha ku dhaamiyaan iyo mid dhallinyaradu ay iska aruuriyeen laakiin annaga ururkeena ka dhalinyar ahaan waxaan nagu deeqay nin oo ka mid a ganacsatada ee, runtii ganacsatada ee, soomaaliyeed oo la yidhaahdo bilo muuse ganacsatada bilo muuse runtii ninkaas waxaan rabnaa annaga urur ahaan inaan aada ugu mahad celino laba jeer oo na siiyey marna toban foosto na siiyey marna ilaa saddex foosto saan jeclahay ayuu na siiyey runtii waxyaabaha meesha aan geenayna waxa asaga aan ka qaadnay iyo wax ururkeena uu ku tabarucay iyo wax dhalinyarada dee galansoor macnaha meelahaas laga aruurshay wax aan ahayn anigu aan geenna ma jirto asagaan rabaa si qaasa inaan ururkeena ugu mahad celino waana na gacan qabtay baahida markaan u sheegnay anagu dhalinyaro aan nahnay labada jeer asaa nagala qayb qaatay dhalinyarada galansoor oo kale oo hadda tiimkan kuu sheegay oo kale ayuukan raggii dhalinyarada magaalada gala galansoor galay cabdiqaadir macalin cali iyo salaad iyo iyo tiimkiisana runtii ayuukuna magaalada galansoor bay waxay ka aruuriyeen xoogaa dhaqaale ka aruuriyeen oo biyaha lagu shubhayay qaabkaasaan kugu sheegay jaaliyadda hadday dhibeen ayagaa dad kale marsiin doonaan dadkaasin anagu nama soo marsiin laakiin hadda anaga xana soo marsiin ma dhahayno laakiin waxaan rabaa qof kasta horta meeshaan waxaa ka saaran mas-uuliyada ka saaran annaka mas-uuliyadda inta aan qaadnay iyo saacaan u bixinay caddaynay leedahay daday leedahay meesha joogaan waxaan qof kasta ugu rabaa inaan u sheego de qof kasta wuxuu la baxo sadaqa isaa ka helaya laakiin anigu raggaas baa naga gacsiiyey anagu dad iska dhalinyaraa baa nahanay toban toban dollar iyo shan shan dollar aan iska aruurino baaxadda dadkaasi wax cabdi wax loo geyn kara ma ahan isxilqaamidda dhalinyaradan ee ku aadan biyo dhaaminta ay ka bilaabeen deegaano laga soo sheegaya abaaro dadka xoolodhaqatada ah saameyn ku yeelatay ayaa noqonaysa tallaabo dhalinyaradan ay qayb kaga qaadanayaan gurmad loogu jiro sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa reer guuraaga roob la-aantu ay saamaysay cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhalinyarada maantay v o a gaalkacyo
aad u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq cashay maxaad noo haysaa waxaan weli ku maqanahay ismaaciilow oo dhegteedu ay macnaha ku sii maqan tahay xilligan adduunkan hore u maray ee intaa aad aragtay sancadan isdaba maraysa iyo cilmigan isdaba yaacaya in soomaali maanta ay guli haraad u dhimanayso aad iyo aad weli oo waxaa ku- booyada biyo meel lagu shubay inay weli macnaha haraadkii ka bixi laada oo biyihii xataa la xalin la'ayay waxaan filayaa togagana waxaa mara biyo aada u badan oo waxay ku darsamaan markaad deer eegtid sawirada ama dee aada waxay ku darsamaan bada marka haddii biyaha keliya laga faa'iidaysan ama biyahaas uun la celin lahaa aada iyo aad waa biyihii way soo maraan haddana biyi xireenaan jirin farsamadin baa maqan aada iyo aad waa tahay bal dhinaca heesaha haddaanu eegno ma dhinaca heesahaad iga filaysa inaad hees soo qabto maanta?
dhinaca heestan aad kaaga filay cabaarada Ah, waxaa gartay sidaad ii soo fiirisay iyo qaabkaad hadalkii igu soo leexisay marka goor dhaweyd dhegeystayaasha waxaan maqashiinay qadar yaraan hees ka maqashiino oo shimaal axmed shimaale uu qaado marka heestana waa hees caan ka ah ee inta badan gudaha dadka soomaalida marka waxyaabahay caanka u tahana waxaa ka mid a soomaalida markaad joogto gudaha dadka waxay yidhaahdaan qof baa bacdiisii waxaa loogu soo shuba dharkii markaasaa habla intay isku sii sheeg sheegaan waxay yidhahdaan "Eh, jaranjarada ka fiiri bacdiisaan dharka ugu soo shubay oo waxaad moodaa dad yaro cabursanaa oo xorriyad la siiyoo kale eh, raggu markay yimaadaan dibadaha waa- gaar- gaar ahaan wadamadan galbeedka xoogaa waxaad moodaa waa hablo marka xorriyad badan helaan
waa sida la yidhaahdo laakiin inta badan ragga waxay ku dhaliilaan dumarka waxay yidhahdaa marka qurbaha lasoo aado dumarka way isbedelaan laakiin isbedel maaha duruufta markay timaado waa la is arkaa inta kale waa la kala qarsoonya mar haddii ay halkaa walaashaa joogto halkaas hooyadaa joogto oo dhinac walba marka lagaa jiro lagu tabi maayo laakiin maalinta lagu tabi waana diyaar noqotaa marka shimaal axmed shimaal wuxuu leeyahay markaan kanada ku keena ayaad kibir bilowday marka- marka waa hees aad caan u ablan dhegeysanna qadar intaanan dhegeystayaasha uga sii hordhicin ismaaciilo
californiyaan ka tagay kanada markaan u socday kulyeeri anoo korfuulo keligay meel fadhiya ka tuuma waxay tiri gow adi kumaadahe kanada markaan tagay kulyeeriga aan ka tegay kordheera waxaan ka arkay gabar kuusan oo madow indhaha soo kuulatee adii kale waxaan lahaa ragow ofadaan dirsaday adduunkaygii u huray owlaadayda hooyadood markii anagteeda imi amuur gaaray la timi adii kale waxaan lahaa albaabka markaan tumay ilmihii igu soo ordeen umaydiin meeda yidhi indhaha aan horay u dhigay ayaa gaali afaxay adii kale waxaan lahaa waxaan yidhi iisha yarey na waa maxayayga kani waxay tidhi hooy odow inan kuwabooy fareen ha eegina idida dhaaf adii kale waxaan lahaa iisha yarey ah ah hasha hasha isma oran ah ah idida dhaaf iimataa ah ah inta kismaayo intaan la gaarin kana damarkaan ku geeyay kibir baad bilowday indhahaa soo kuulatay kabtaada aad moodid hooyo gadaal taaka loogu kabay surwaalkeeda karkaran kuleeya tiga kor u taagan sida kuuleeya cali banjar anma adiga kirkaa mudan anma adiga kirkaa mudan anma adiga kirkaa mudan anma adiga kirkaa mudan Imataan, imahayside. Imataan. beledkeena burburay basani ahay dadkii shalbaheen beledgaana degeen barbartii halowday dhega bogsadeen bilan isku dhaaf badi bershobaabeen hunu ani dhali kori hakasbaradane homagasha bedeli paula basaday ana bawlame eraw bulowna ere boyfaren dhishala bati borsi qaadatay bugbugleya la saare baybaya yeertay buda eri bacaw yahay bisinka qabsaday buda eri bacaw yahay bisinka qabsaday buda eri bacaw yahay bisinka qabsaday isha yarey
ah iisha yarey anmaa adiga kirkaa mudan wuu yaaban yahay fanaankaye siduu siduu leeyahay wuxuu leeyahay anmaa adiga kirkaa mudan calaashaan wuxuu tirsanay intaasoo abaal inuuga marka inuu ka- inuu ka- soo waday uu kanada keenaa aad ula weyneyd aad iyo iyadana aad waxay leedahay de mar haddii kanada la yimid Haye.
hawsha hala wada Dhin- qabto dhinaca dhinacaaga iska qabo.
dhinacaa ka qabo lagaama maarmo haddii shalay lagaa maarmi jiray ma casharada in marka hore laysu soo dhigaydo deegaanka lagu soo heshiiyo maya intaan la waq- iman karin waqtigaa dadka baraya ismaaciilo meeshan cashar laysku dhigaayo ma yaallo waqtigaa kuu dhigayo haatan haddii waxaan filayaa dhegeystayaal badan waxay naga sugayaan waa dhinacii ciyaaraha caashay axmed cali sheekh ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinayna
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub oo ahaa wareegga sideed dambeedka ee koobkaasi ayaa xalay dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen bayr munich oo garoonkeeda kula ciyaartay naadiga bonfica ee dalka bortugal ayaa waxa ay kaga adkaatay gool iyo waxba goolka qura waxaa dheliyay arturo vidal kooxaha barcelona iyo atletico madrid oo ku ciyaaray garoonka camnu ee kooxda barcelonana waxaa laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda barcelona ciyaartaasi ayaa waxay dhalisay muran badan kadib markii calaamada casaanka ah uu qaatay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda atletico madrid fernando torres ciyaarta ayaa waxa ay maraysay gool iyo waxba markii torres laga saaray waxaana kadib barcelona u suurta gashay in ay laba gool dhaliso sidaasna ay ku badiso labada gool waxaa u dhaliyey luis suarez ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda atletico madrid philipe louis ayaa waxa uu sheegay in ay jirto cabsi laga qabay in kooxda barcelona ay ka harto koobkan sidaas darteedna loogu hiiliyey ciyaaryahankan garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu yidhi ma aqaano waxa ciyaartooyda barcelona ay tahay inay sameeyaan si garoonka looga saaro sida innagana looga saaray oo kale marnaba ma ahayn in fernando torres uu qaato calaamad casaan ah taasi waxa ahayd cadaalad darro ayuu yidhi daafacii hore ee kooxda chelsia dhinaca kalena cayaaro kale oo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona kooxda real madrid waxay la kulmi doontaa naadiga wolfsburg ee dalka jarmalka ciyaarta xiisaha badanna waa ciyaarta dhex mari doonta naadiga paris saint germain ee dalka faransiiska oo martigelin doonta naadiga man city ee dalka ingiriiska goolhayaha kooxda man city joe hart ayaa la filayaa inuu cayaaro kulanka caawa waxaana uu ka soo laabtay dhaawac uu qabay ciyaaryahankan xulka qaranka dalka ingiriiska oo 18 jir ah ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa man city gool iyo waxba looga adkaaday oo ay la ciyaartay kooxda manchester united labaatankii bishii tagtay ee maarso waxa uu tababarka ka qayb qaatay maanta waxaana la filayaa in uu cayaarta caawa soo safto haddii aynu eegno xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan ciyaarta caawa dhici doonta keliya hal mar ayaa kooxda b s g looga adkaaday ciyaaraha qaaradda yurub markii ay la ciyaartay kooxo ka dhisan dalka ingiriiska waxaana markaasi qura ka adkaaday tababara jose morinho oo kooxda chelsea lelinayay bishii sebteembar sannaddii laba kun iyo afar markaasi oo kooxda chelsea ay ku badisay saddex gool iyo waxba dhammaan saddexdii is arag ee koobka horyaalada yurub ee ka horreeyey midkan ay wada ciyaarayaan kooxaha man city iyo baris saint germain ee caawa oo kooxda b s g ay la ciyaartay kooxo ka dhisan dalka ingiriiska dhammaantood waa ay reebtay man city waa kooxda ugu yar ee haysataa kulamo aan gool laga dhalin ciyaaraha iminka socday koob kuryaalada yurub waxaana ay ku guulaysatay inay shabaqeeda gool ka ilaaliso keliya hal kulan oo ka mid ah siddeed kulan oo ciyaartay hase yeeshee kooxda man city waa kooxda ugu gooldhaliska badan marka ay timaado shan iyo tobanka daqiiqo ee ugu dambeeya ciyaaraha koob kuryaalada yurub ee xilli ciyaareedkan waxaana ay dhalisay lix gool kooxda b s g waxaa laga adkaaday oo keliya hal mar siddeed iyo soddonkii kulan ee ugu dambeeyey oo ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada yurub ama koobka uefa loo yaqaano ee iminka loo bixiyo yuruba league oo ay ku ciyaartay garoonkeeda waxa ay badisay shan iyo labaatan kulan labaiyo toban kulan barbardhac ayay gashay mar qurana waa laga badiyey waxaana ka badisay kooxda barcelona oo bishii abril ee sannaddii laba kun shan iyo toban kaga adkaatay gool iyo saddex gool dhinaca kalena duqa magaalada lester ee dalka ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in uu qorsheynayo in waddooyinka magaaladaasi uu ku magacaabo ciyaartooyda kooxdaasi iyo macallinkooda haddii ay ku guulaystaan koobka horyaalka premier league ee dalka ingiriiska kooxda lester city ayaa iminka koobka ku hogaaminaysa toddoba dhibcood sir peter solisby ayaa waxa uu sheegay in uu ku sharfi doono ciyaartooyda iyo macallin clodio renieri si aan hore loo arag isaga oo dhammaan ku magacaabi doono qaar ka mid ah waddooyinka dhex mara magaaladaasi duqa magaalada lester ayaa iminka waxa uu sheegayaa in haddii kooxda lester ay ku guulaysato koobka horyaalka ee dalka ingiriiska la arki doono waddooyin magacyadooda ay ka mid yihiin vardivale ama renieri road ama waddada renieri naadiga lester city ayaa waxa ay iminka u baahan tahay oo keliya inay badiso afar ka mid ah lixda kulan ee uga harsan horyaalka dalka ingiriiska ama ka yar haddii kooxaha soo dab ordaya iyaguna ay dhibcasii lumiyaan xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo xubinta cayaaraha intaas haddaan ku dhaafno ismaaciil ow hees aan dhegeystayaasha usoo gudbinno oon ku gabagabayno ku macsalaamayno meel ma ku ogta cabdibaadil iyo heestii hee ogoobay kalgacal axdi dhowristii ammaanteeda lihid heestaas uu ku luqeynaya fanaanka cabdi baadil ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno galabta saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.